bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu akhyaaray ha ku dhowaada warkii hamiinama idaacad raadiyo warsan qodobadiisiin ka dheegi doontaan weliba ku mid ahaa warbixin sannadeedka qaramada midoobeeya weliba shanta dalan ku horreeyta ku mid noqotay soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka oo ansixi sharci muhiim ah guddoomiye ku-xigeenka degmada buurhakabo ee gobolka baay oo ku hadalay xaaladda degmada nidaam luusuubi canshuur qaadista hirshabeelle dacwad lah ku gudbi qaar ku mid ee wasaarada puntland raglu ku heli inigoo kulug lahaayeen weerarka jaamacadda gaarisa madawiine farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle oo kulun weeladay amar la dul saaray shacabka magaalada muqdisho soomaaliya oo laku xusi maalintii qaxootiga adduunka puntland oo sheegtay inigoo fashilyan qarax miinaa wasiir cawed oo ku qiib galay kulun golo wasiirada igad akhbaaraadka binaanka idaacadda raadiyo warsan sinhayton waliba ku mid ah bistoolada is-isku dili qof caan ah oo lukashalgadii boqolaal kun oo dollar
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaray hamiinnimo khamiisbaha ay tuuji maanaha galayt taarag beniya et labaatanka bililihaat sanadka lamaada kuntum isagaalka antaasayni wali bahayeen qodobada warkaana nkadoorkaron haddana ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan oo waana la diyaaray waryaagana maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa
idiida umahadsanta cabdinaasar waynoda ka biloawno warbixin sannadeedka ee qaramada midoobay iyo weliba shanta dalanka horeydkiya ku mid nagatay dalka soomaaliya waliba aniin faahfaahiyey waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa shaaca loogu qaaday in sanadkii labada kun sideed iyo tobanka dadka badan toddobaatan iyo kow milyan oo qof laga barikiciyay guryahooda warbixin sanadeedka qaramada midoobey ayaa waxaa shanta dal ee ugu horreysa ka mid noqday soomaaliya iyadoo ay safka ku jiraan waddamo kale waddamada kaalmaha koowaad iyo labaad galay ayaa waxa ay kala yihiin suuriya oo ay gudaha ku barakaceen lix dhibic toddoba milyan oo qof iyo afghanistan oo ay ku barakaceen laba dhibic toddoba milyan oo qof koonfurta suudaan waxaa ku barakacay laba dhibic afar milyan oo qof maymar waxaa ku barakacay hal dhibic hal milyan oo qof halka soomaaliya ay ku barakaceen nus milyuun sida ay sheegtay qaramada midoobey qaramada midoobey ayaa sanad weliba soo saarta warbixin sanadeedka la xidhiira barakacyaasha caalamka ee ka barakacay dagaalada iyo colaadaha kala duwan ee ka aloosan wadamadooda soomaaliya ayaa kaalmaha hore waxay kaga jirtaa dadowga ugu badan ee qaxootiga ah waxaana soomaaliya oo ka qaxay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ay ku sugan yihiin daafaha caalamka haba ugu badnaatee wadamada dariska xerooyinka ay qaxootiga ugu badan ee soomaaliyeed ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka mid ah xerada badhaab ee dalka kenya iyadoo dowladda kenya horaantii sanadkan ay sheegtay in bisha agosto ee isla sanadkan ay xerayso xeradaasi qaxooti badan ayaa ku nool wadamada caalamka mana jirto ilaa hadda cid si rasmi ah wax ugu qabatay qaarkood ayaa la kulma tacadiye badan halka kuwa kale ay isaga carareen wadamada ay ku noolaayeen kadib markii ay la kulmeen caqabado badan oo soo wajahay dhanka nolosha labaatanka bisha juun ayaa loo aqoonsaday maalinta dowladda laga xuso
eedyada umahadsanta bashiir cabdulaahi cusmaan gudoomiye ku-higeenka degmada buura kabee gobolka baay iyo weliba usuunu ku hadlaya xaalada degmada walibaani faahfaahiyay waryaagana cabdinaasir axmed mayow gudoomiye ku-xigeenka degmada buurhakaba ee gobolka baay maxamed iidow xasan iyo weliba use ku warbiyey xaalada guud ee degmada buurhakaba use oona sheegay in degmada iyo aan lahayn garoonka guud ee ha ku degadi lahaayeen diyaarado guddoomiyaha yaa xilli uus idaacadda warsan la hadalaayay yaa weliba sidoo kale ku hadalay xaaladda caafimaad iyo weliba dhinihii walbarashada use oona sheegay in degmada hadda laku hirgeli isbitaal weyn oo labaatiyo afar sac shaqeeyow xaalada degmada eed iyada faylata amnishe okayo walatan noosomale waa warbarashad eed iyada faylayn warbarashadada soota caafimaadka sida isbitaaladka oo aan dawliga iyo aan dawliga ahaynaba shaqadiyo eed iyada soota gooba caafimaadka eed iyo faylayn isbitaal weyn oo degmada dirgareebo isbitaal weyn oo orbe waxtala hore jira oo labaatan farsaha shaqeeyo sida qaleenka iyo walkastana qabado la tago wada laaka isbitaalka weyn ay shaqada walaago hakka diyaarka jira eedo gacanta ka haya walaago soo saayan ka ale gacan ka hayantiyo ya walaago nadiif ka ale inta kale shaqada ay diidan soo dhinaga kale gudoomiyaha use oo hadalshii sii wadadiya weliba use sheegay in isbitaalka usubiyow qalin qaliinkaas oo eh ku beeslaang ee oo bulshada degmada buur hakabo waa beeseelanku qaadana maya maya maya maya waa la aglaamo isbitaalka si bilaasha ka shaqeeya kulay maamulkana maka baxan laaga figaara lingliye shaqeeya yabansi la aglaaan shaqeeya waan maamulka hooskoya iyodeeda umahadsanta cabdinaasir axmed mayow xildhibaanada golash abka iyo weliba yoon yoon siiyana sharci muhiim e xildhibaanada golaha shaabka ayaa shalaytay weliba yoon siiyana sharciga maareynta maaliyadda dalka kaasay tooyaha gudbida dowladda federaalk ee soomaaliya kulankan oo yoobeeladan shalaytay xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba inta badanba yoon ku doodayana ansixiinta maaliyadda dalka kaasayti oo mar horayaha gudbidi wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya hataba odaynta kureeda weliba meelasayta ku hadlay oo natiijada ka dhawaaqaya gudoomiyaha baarlamaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mad mursal sheekh cabdiraxmaan dhinaga kaleda gudoomiyaha uusoo hadlajiya sii wadadaya weliba uusu sheegaya intii xildhibaano badan yoo kumogyiin kulanka baarlamaanka aanasaydi oo ilaa ayaa talan ogeyn meelayo kumogyiina hataba gudoomiyaha iluusu la hadlay warbaahinta yaa maraka hore weliba uusu sharhaya xildhibaanada kumogana baarlamaanka kureeda weliba meelasaydi uusoo ku sheegaya magaca xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk soomaaliya iyo kumogyiina xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye xildhibaan cabdirisaaq axmed jindi xildhibaan cabdirisaaq cumar maxamed xildhibaan sacdiye careef ciise xildhibaan qaadin maxamed jaamac xildhibaan farxiyo muumin cali xildhibaan cali axmed shariif cusmaan xildhibaan cusmaan maxamed cabdi gaalo xildhibaan naciimo maxamed gaalo xildhibaan nidaam cusub oo loonsuubiye anshuur qaadista hirshabeelle mar labaad waryagana bashiir cabdulaahi cusmaan yaa faahfaahinta war ku meelanin ku diri magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka dhacay kulan looga hadlayey sidii loo dardargelin lahaa nidaamka cashuurqaadista maamulka hirshabeelle waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada jowhar qaar ka mid a dadkii goobta ka hadlay ayaa dhaliil u jeediyey wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabeelle dadka cashuurta waa bixiyaan haddayba bixiyaanba annaga magiila soo qaada iyo jawaayo subaxda faaruq la qaadahaan aragnaa oo dad eensaana soo aruurina laakiin jinni maaxuna ma oge maal ku baxda ma ma aragna wasaaradda maaliyadda ee hirshabeelle dib ay u dhacday horaa looga rabay inay barnaamijkan iyada muxoohito ku baraarujiso qof walba ee shaqeeya ee mishaari ah in laga jaro sistamiya in loo sameeyo lacagta uu qaadanayo mish- mishaar oo mishaarigaa in qayb laga jaro qofka qaadaya wuxuu ka faa'iidayaa inuu ku maamulo bulshadiisa qofka laga qaadayana wuxuu ka faa'iidayaa caafimaadka in loo hagaajiyo wadooyinka loo hagaajiyo ee- ee amnigiisa lagu sugo dhammaan kaabaha basic basic needs dadku waxyaaba ay u baahan yihiin oo dhan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo kulankaas ka hadlay ayaa dhankooda ugu baaqay shacabka inay bixiyaan canshuurta canshuur waa ururin dakhli la isku darsado isku tashi ah isla markaasina in wax lagu qabto loogu talagelayo Een, marka taas haddii la isku baraarujiyo sidaad ogtihiin wadamada horumaray wadooyinka iyo wax walba ay leeyihiin waxaad arkaysaa wadooyin ka mid ah in uu yaalo jatuboynti lacagta markaad ku riddo baabuurka uu bixi karaa lacagta waxaad ku ridaysaa dabooynta iyo gudihiisa shirinkaad wadatay ee cashuurta ahaa ayaad ku ridaysaa waxaa kaa furaya lacagta canshuurta la qaado hor dadka canshuurta reer jawar waa dad u bisil oo canshuurta kala yaqaano in wax tar ay u leedahay oo shaki ugu jirin in canshuurta ay dan u tahay dadka iyo deegaanka cashuurta noocyo kala duwan ayay leedahay kuwa kuwa dowladaha hoose ganacsatada ayaa laga hadlay ganacsatada yaa mas-uul ka ah inay la hadlaan cashuurta kuwa sanadlaha yaa la rabaa inay soo burbos gareeyaan qasrada ay ku dhacay sida waa halkeeda maaha wasaaradda haddii ay shaqada soo qabata lacagtan ijaabkeeda ku shubanaysa maaha mar walba hooyadii lacagta ee qasnadii waxa ay wasaaradda maaliyadda in cidda shaqada la leh ayadoo heli karta gacmo badan inaysan ayaga isu koobin laakiin maxaa la iska rabaa shacabka canshuurta way bixinayeen dadka canshuurta aruuriin waxaa laga rabaa shacabka baahidooda inay daboolaan Ee, waad aragtaan dadka reer joor waxay zaa'id u qayliyaan xilliga roobeed in facebooka lasoo dhigayo iyadoo dhiiqa la maraayo iyadoo oo ay dadka rafaadsan yihiin lana dhahaayo canshuurta waa naalagu qaadaa waxna noolagu maqab aan aragna dadka oo canshuurta qaadaya xataa dad naga duwan oo uniformla inay ahaadaan kow degmadaan canshuurta laga qaadayo ninkaan boonada wato oo ku yimid oo diraca iyo gabasaarka wadato ama surwaal iyo shaati ku eg wato ma aha dowlad waa in kow ay ka bilaabaan dadka shacabkooda wax ka doonaya inay u ekaadaan dad dowlad ah degmada canshuurta laga qaadayo inay wax ku soo noqdaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay in nidaam cusub cashuuraadka loo qaadi doono waxaan idiin samaynay qaab ka duwan qaababkii hore ee loo- wax loo qaadi jiray markaan kasoo qaado tusaale ahaan saddex iyo tobankii bishii afraad ilaa sagaal iyo tobankii ayaa waxaan samaynay registration bilow ah waxaana iska kaashanay qaabkaas registrationka ahaa wasaaradda eh, arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga iyo, eh, iyo wasiirka ganacsiga intaba ama weysiisteena iidiida umahadsanta bashiira wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland xasan shire abgaala yaa weliba uusushaa usuku qaaday intii wasaaraddaasi tiya daawad yaan gudbeedii qaar kumid ah wasaarado puntland iyo weliba hay-ado madaxa bannaan oo ka howlgalowa deegaanada maamulkaasiya sababtiaka sheegay intii wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland intii oo biyuwaayanga canshuurti kuwaajibti weliba nusu sheegay inti daawud asayti laangudbi heer ilaalinta hantidhoorka guud iyo weliba madaxtooyada puntlandna sida oo kale wasiirkiya weliba uusuu ka hanjabay inti daawada yoongudbi doonanga wasaarado kaleed iyo weliba hay-ado madaxa bannaan oo william bina anshuurta uu socona fari intisa deg dega iyo kabiyanga anshuurta islamarkaasaytina iyo jaranga wasaarado qaar oo mbina waana iyo roojambe sida iyo biyo jaran hadalkan yaa weliba uuse ka sheegaya wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland kulonlon ku hadalaya koronqaadowka anshuurta oo garoobulaka qabudi kaasayti ayoo ku qayb galeen inta badanba agaasimiyaalka wasaarada ee puntland maxkamadda ka taala dalka kenya yaa sida qof ku hele dambe ee intiyo al-shabaab iyo gacankusyanga weerarkii laakagaaday jaamacadda gaarisa oo laka dili boqol afartii siyed qof aanasiti oonan badnaay ardayda dhakadaasi jaamacaddaasiya sahal xuseen oo soo kumid haye afarta qof oo langhaysada eedda la xiriirta gacankusyowka al-shabaab ee weerarka jaamacadda gaarisa iyo dambe lakuwaaye lamadii bili abriil sanadkii lamada kun iyo toban shantii iyo afartan qof oo hubaysan ayuu ku tirsanayeen al-shabaab iyo xiriir la haya al-qaa'ida weerarka ka qaaday jaamacadda gaarisa weerarka jaamacadda gaarisa ayaa nagada weerarkan ka dhimasho badanaaye oo laha ka qaada gudo dalka kenya wali ku dambeeyey weerarkii al-qaa'idayaa ka qaadi safaarada maraykanka ee kenya sanadkii kun sagaal boqol sagaalan siyeedkii kaasitii oo laka dili olkubadana lama boqol oo qofa halaytii waliba harunta madaxtooyada villa soomaaliya kulanka waalidaya madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cusmaan barre maxameda kulanka oo uu soo sacdo badan qaadaday iyo weliba wararka shaldubanga habahaaye waryaabogii lunku hadali iyada oon ilaayahata madaxtooyada soomaaliya waraan ku saarna warkaasiya guddoomiyaha baarlamaanka ee hirshabelle cusmaan bare maxamed oo uusoo toddobaadkii laadhaafi usoo ka moganayay dalkaasaytiya sacuudi arabiya yaa riid hankanagadi magaalada jowhara يادو نجرت انتقلاف كدلدي فساقي سجلي هلبانة هيرشابيلا كريد مركي سروجي كلمدي بارلمان كهيرشابيلا gudoomiyaha gobolka banaadir waanadoga muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yarisow ayaa amar isuuna kor saaray shacabka iyo weliba ganacsatada ku nool gobolka banaadira doqa muqdisho yaa shacabka iyo weliba ganacsatada muqdisho ka amari intii laga guda jara maalmo toddobaadka huryadda ee labaatan ilita juun iyo weliba kowda luuliyo miniteediyo iyo rinjayanga sida oo kalena meelo ganacsatada likadhaji alanka soomaaliga sida oo kale doqa muqdisho yaa sheegay inti laama qaabay guddi ku shaqeeya maalmo huryadda aana city oona la shaqeeya doona guddi heer wasiire ooyo dhowaan hamaga aawi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre soomaaliya yaa xilligan weliba yaan diyaar garoowahayte maalmo huryadda sida labaatan iyo lita oo yaa ka toosanta maalinta gobolada waqooyi iyo kuhuroobanka gumaysigii ingiriiska iyo weliba kowda luuliya oo yaa ka toosanta maalintii gobolada koonfureed yaa hurnimada ku qaadatay gumaysigii talyaaniga iyo weliba midowda gobolada koonfur iyo weliba waqooyiga ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland oo rooga magaalada boosaaso ayaa weliba la sheegaya intiyo hasaaran ah miino lakaduugi agaarka dhismo fadhiisimo andhowa isgooska magaalada boosaaso saraakiil ku tirsan ciidamada booliska puntland ayaa warbaahintan sheegan intii qaar kumada bulashada magaalada boosaaso yoo ka wargeliyeen miinada sayti meelo lakaduugi islamarkaa saytina ciidamada iyo ka guulaysan intii oo saaran intii la ka guda jaray howlgalka miinada la ka saaraya yaa ciidamada puntland weliba iyo shirana jiidadka hagalow iyo weliba haanku bahobo suuga bartamo ee magaalada boosaaso saraakiil ciidamada puntland welima sheegna dadkii ku dambeeyay miinada milasayti lakaduugi sida oo kale majarta dadlaan qobodi miinada lakaduugi agaarka suuga bartamo ee magaalada boosaaso si kastaba hada bilow ilaa dhaafi iyo weliba magaalada boosaaso ee gobolka bari ku dhiyay qarahayo miina oo tookumida lala fiirsaday baabuurkii usulahaya gudoomiyaha gobolka bari aabahaato hiligaasaytii walkhasaare aan ku dirna gudoomiyaha wasiirka wasaaradda arrimo dibadda iyo weliba iskaashiga caalamiga mudane danjiri axmed ciise awad iyo weliba usuunusu ku qaybgalaya kulunka gaarka ah ee liidin isyeedaada golo wasiirada igad oosu ku furmi caasimada etoobiya addis ababa kulunkiya sida oo kale weliba ku qaybgalaya wasiiro arrimo dibadda etoobiya jabuuti kenya koonfurta suudaan iyo weliba wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee ugandha wasiirado arrimaha dibadda wadamada xubnaha ee igada iyo weliba iyo kudoodana xaalada suudaan iyo weliba horumarka lukuderi howlaha taabagelinta reedinfiiryowga geedisoodka koonfurta suudaana wasiir awaadiya hadalji weliba intaasayta ka bandhigaya dhibaatooyinka xilligan ku jara dalka soomaaliya iyo weliba horumarka guud ahaaneed oyaa ku tillaabsatay dowladda federaalka ee soomaaliya idaacadda warsan ee baydhabo noola sootan warkaamignimo widho dhugunsidahaytan anuu maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa ah yaasinasoosi ay dhugunsadayaala qorigan oosoo iskadeli farshahankan dhalidi netherland oo laka magacaababa fangoja ayaa weliba la sheegaya intii uusoo lakagadi boqol siyeetan lama kun oo dollar qiimishayna iyo weliba kubadana sadejibaar qiimaga caadiga e welibana qoriga laa ku qaadayo beeraley sanadkii kun sagaal boqol liidin shantii milasiti oo la rumaysanye intii uus iska dilay farshahankan weliba jareesha ka e sidii laka hagieji lahaya qorigan intii uus eye kii usu iska dilay fangoja markii yahayd labaatan toddobadii bili julaaya sanadkii kun sagaal boqol sagaaliin siyeedkii iyo farshahankan dhalidaya dalka netherland weliba uu soo seedaya dhul beer ah oo ka yaala waqooyiga magaalada baris ee faransiiska welibana isu isku toogdaya habadka is-oon adeegsadaya goriga sida wararkayo sheegahayan warkii hamingna madhugun sidyaal isinkula sooteen idaacadda warsan ee baydhaba hirlagown tan inka dhonye warkiyo weliba saaray waana sina soo siyaayey cano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ee dhiniga sanaado maxta gudeerto weliba fidhiyey almuhandas cabdinaasir axmed mayow waynoda intii warkun warnimada reedon kulamaana iyo weliba siinkutabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu